o'clock edition of the Soul Lounge Spotlight.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo halka washington ay ka tahay shanta iyo barkii aroornimo waa maalin isniin ah oo lix iyo toban ay tahay bisha novembar sanadka labada kun iyo labaatanka waxaana barnaamijka dhallinyarada maanta ah idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahar cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah gaadiidka laga dhex dalbado mobeelada gacanta ee loo yaqaano dhaweeya oo shaqooyin u abuuray dhallinyaro badan oo ku nool laascaanood waxa weye waxaan ka mid nahay dhallinyarada ka shaqaysa adeega dhoweeye runtii marka aanu imaananay marka hore waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii tagsilaha ahayd ee ilaa iyagoo jaamacadda dhigan ee bilaabay inay tagsilo noqdaan adeeggan runtii markuu noo yimi aad baan u bogaadinay waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan magacyada soomaalidii hore ay u yaqaaneen wakhtiyada maalinkii u kala qaybsamo kaalmihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka kiisaska dadku ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka covid-19 ee dalkan maraykanka ayaa xaddii gaartay ilaa iyo koob iyo toban milyan xilli uu maalinba maalinta ka dambaysa uu cudurka sii baahayo sida ay muujisay daraasad ka soo baxday jaamacadda johns hopkins lixda maalin ee lasoo dhaafay oo keliya guud ahaan maraykanka waxa uu xanuunka ku dhacay in ka badan hal milyan oo qof taasoo ka dhigtay faafistii ugu dhaqsaha badnayd ee maraykanka laga diiwaan geliyo tan iyo intii uu xanuunka bilowday bishii maarj ee sanadkan sidoo kale tirada dhimashada ee maalinlaha ah ee muddo toddobaad ah dalka maraykanka waxa ay gaartay ilaa iyo kun iyo boqol iyo labaatan maalintiiba taas oo ah tan ugu badan ee dal ku yaallo dunida uu diiwaan geliyo cudurka covid -19.
dalka afghanistan iyo sidoo kaleeta wadanka kaleta ee dariska ay yihiin ee indiya ayaa iska fogeeyay eedeymo uga yimid dhinaca wadanka bakistan oo la xiriira argagixisada wadamadaas inay gacan siiyaan waxaa labadan wadan ay dalkaasi beddelkeeda weydiiyeen wadanka ay dariska yihiin ee koonfurta asia ku yaalla inuu cadeymo la yimaado eedeymahaasiya eedahaasi ayaa imaanayo maalin uun kadib markii islaamabad ay ku eedeysay new delhi inay ku leeyihiin lixdan iyo lix xarumood oo tababar argagixiso ku yaala dalka afghanistan argagixiso kuwaasi oo mararka qaarkoodna weeraro toosa looga soo qaada bakistan laguna rabo in lagu wiiqo dhaqaalaha kobcaya ee dalkaasi bakistan uu shiinaha la leeyahay
warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada laascaanood dhallinyarada wadda tagsiyada ayaa hadda shaqo abuur fiican ka helay shirkadda dhaweeye oo ah shirkad bixisa adeegyo ay dadka moobilada gacanta ay uga dalba karaan tagsiyada ama gaadiidka yaryar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa dhowaantana waxa ay ka faa'iidaysteen adeega cusub ee dhoweeye kaasoo ah mid ay dhallinyaradu ay ii sheegeen xilli ay la hadlayeen barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a mid ay iska diiwaan geliyaan si ay shaqada gaadiidkooda ay ugu sahlanaato qaar ka mida dhallinyaradaasi oon la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqadan haatan ay ku soo biireen maxamed cabdi maax waxa uu ka mid yahay shaqaalaha shirkadda dhaweeye ee magaalada laascaanood waxauna sharaxayaa fursadda ay dhallinyaradu hadda adeegan oo bil iyo wax yar ka furnaa magaalada waxaa shaqa abuur ka helay dhallinyaro ku dhowdhow dhallinyaro boqol gaadhasa oo darawlinta dhaweeyeah dhallinyaradaas oo markii hore la odhan karo iyagoo oo baabuur leh waxay ahaayeen dad gaadiid haysta ay lacag kala soo baxeen laakiin aan shaqayn haddeer laakiinse ay qireen inay yihiin dad aroortii shaqa u jarmaada oo shaqadooduba ay ku xidhan tahay aplicationkaas oo ay keliya ay soo furtaanoo onlinea waxaa kale oo jirta awal horeba waa la heli jiray adeeg fududayn jiray isu socodka dadweynaha laakiin waxay kaga duwan tahay adeega dhawey wuxuu kaga duwan yahay saddex arrimood mar waxa weeyaan waa sida degdeg ah tagsigu markiiba kuu qaabilayo marna waxa weeyaan waa wati oo wakhti badani kaa lumaynin marna waa qiimihii oo jabanoo adeegani waa danyarkaabe oo jeebkii dadku la jaanqaadaya oo tusaalahaanoo kale marka uu qofka gaadhiga wata ama ninka dhallinyarada idiin yimaado shuruudaha lagu xidho maxaa ka mida la hordhigo si uu adeegan ugu shaqaysto kuna soo biiro waxaa ka mida shuruudaha aan ku xidhno inuu wato liisanka gaaiga gaaiga liisanka wadamarista dukumentga gaaiga oo dhammaystiran iyo liisanka wadamarista inuu gaari cusayb ama cusayb xigeena wato in uu ammaanada wixii alaab macaamiishu kaga tagto uu xafiiska dhaweeye keeno taasna waa sababta keentay adeega dhaweeye dadku inay jeclaadaan dhallinyaraduna ay shaqo abuur ballaaran ka hesho waa qaybta ammaanka oo aan wax dhibaato ahay ku soo gaadhin haddii alaab aa kaga dhex tagto gaarigaaga aa xafiiska si toos ugu imaanaysa alaabtaadii oo laguu xafiday sidoo kale yaasiin jaamac faare waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka faa'iidaystay adeegani ugu horreyn yaasiin ayaa ka hadlaya sida ugu soo biiray adeegani iyo waxyaabaha shaqadiisa ay ka tartay inta uu ku soo biirin ka hor oo uu ka mid ahaa dhallinyarada gaadiidka iyagu iskoodu wadataa walaal waan dhowahay master olol niow waxa wey waxaan ka mid nahay dhallinyarada ka shaqaysa adeega dhaweeye runtii marka aanu imaanaynay marka hore waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii tagsilaha ahayd ee ilaa iyagoo jaamacadda dhiganaya bilaabay inay tagsilo noqdaan oo gelin wax baran jiray gelina shaqayn jiray mar ka dambaysa marxalado baanu soo marinay markii ugu dambaysay intaan adeegga noo imaan shaqadeedu aad bay u gabaabsi ahayd oo waxawey shaqo badan maanan shaqayn jirin badanaa intaanu iska taagannahay oon meeraha bilaa camal ama fadhi kudir ku hayno baa badnayd adeeggan runtii markuu noo yimi aad baan u bogaadinay shaqadii markaan bilownana ayna noqotay shaqadii keliya aan suganay ee waxawey bilaa camalkii ee iska fadhigii shaqa gabaabsigii naga saartay waxaan rajaynaynaa inaan intaa iyo in ka badan sii shaqayno shirkadduna nala sii shaqayso annaguna shirkadda la shaqayno dee horumarka qof walba horumar buu tiigsanaya horumarka iyo danaha noo gaarka aan leenahayna gaadhno haddii ilahaydmo gaar ahaan qaabkan casriga ah ee onlineka lagu dalbanayo dhallinyar ahaan shaqaabuur ma u noqotay dhallinyaro badan oo iyagu aan horay u shaqayn jirin ama aan ku dhiirin jirin inay shaqooyinkan oo kale galaan ama tagaa sida ay ku shaqaystaan oo kale iyagoo si sahlan loo soo wacayo baabuurkoodina ay wataan dad badan baa kusoo biiray waliba asxaabteeda ahayo tagaasoo ley hore aan isla ahayn baa kusoo biiray kana faa'iidaystay haddana sidii baan ku shaqaynana sidoo kale maxamuud axmed haadan oo ku magacdheer maxamuud haaf ayaa ka mida dhallinyarada aan horey u shaqayn jirin kana faa'iidaystay adeega dhaweeye ee magaalada laascanood maxamuud ayaa ii sheegay inay fursad shaqo u noqotay cabdikariin walaal waxaan ku leeyahay horta adeega dhaweeye gobolada soomaalida khaasatan gobolada somalilan iyo gobolada puntland iyo gobolada koonfurta soomaaliya hadda waa adeeg ka shaqeeya laakiin waa adeegii ugu dambeeyey ee gobolka sool uu hadir adeega dhaweeye ugu dambeeya oo laga daaqfuro runahaantii cabdikariinow anugu laascaanood waan joogay waxyaalo kalena waa ka shaqshaqayn jiray laakiin adeegan dhaweeye inaan shacabkayga ama ummadayda soomaaliyeed ee meel kastaba joogto ee gobolkan ku sugan ama dalxiis u imaanaysa ama safar u imaanaysa inaan u shaqeeyo waa jeclaan lahaa laakiin qaab kale oo aan ugu shaqeeyo ama aan ii noqday adeega dhaweeye oo ii fududaylaysa oo ii sahlaysa in shaqa abuur laygu sameeyo marka cabdikariinu hore anigu ugama mid ahaan jirin laakiin wuxuu ii noqday shaqa abuur sida dadku shacabku u soo dhoweeyeen ama u soo jiisteen ama waxaanu noqonnay dhallinyaro hadeer baabuur leh oo awal gurigooda jiifta ama danta goonnida ama qof hebelow soo waco ii imow aanu ahaan jiray laakiin hadda waxaanu noqonnay qof dhallinyaraa oo intaasoo dhallinyaraa ee shaqo ka heshay ama aanu u kalahno subaxdii shaqo ugu kalahno habeenkiina aanu shaqo uga hurdo tagno
v o a magaalada laascanood mahadsaned cabdikariin haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta haybis iyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji
yarti lagu habayhol wadaagayo dadka kama tiro cisku kama haro yaarti reer hoodan een ka heli jiray uuna hurda kama lado yaarti lagu habay hol wadaagayo hoyga raaxada ahanka kama tiro cisku kama haro yaarti reer hoodan een ka heli jiray uuna hurda kama lado
soomaalidii hore ayaa magacyo ka duwan kuwa haatan xilliyada cuntada iyo sidoo kaleeto wakhtiyada gelinka afar iyo labaatanka saac ah uu u kala qaybsamo u yaqaanay hibe maxamed kheyre waa gabar dhalinyaro ah oo arrimaha dhaqanka soomaalida wax ka qorto wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaana ka wareystay arrinka magacyadan waa run dadkii hore qadada iyo qureeca iyo cashada halkaynu maanta ka leenahay iyagu wax gaaray u yaqaaneen laakiin maanta aad moodo inuu inaga lumay afkiiba oo aan inagu wax gaara waxaan maanta aad adugu weyn tiraado ilmahaaguna uu odhanayo ka kalena uu sii odhanayo sidaa uun aad moodo inay meesha uga sii baxayaan qureec halkan maanta inagu ka leenahay afur bay ahaa qadadu waxayd harimo cashada waxayd heraad ama heraab baa la odhan jiray markaa saasay u yaqaanaan dadkii hore maanta inagu laakiin qado iyo casho iyo qureecun baynu naqaanaa sidoo kale aminta markaynu ka hadlayno afariyo labaatanka saacadood dadkaasi saacad walbay taagan yihiin waxbay adceedaasi xilba halkay maraysa ayay ugu salaysnaydoo qoraal gaaray u lahayd iyo xikmad gaara laakiin maanta inaga way naga sii lumaysaa markaa saacadaha aynu iminka ku xisaabtano ee saacadii waa toddobadii saacadii waa sideedii markuu waagu baryo ilaa habeenkii la isticmaalo bal markaad waagu baryo aad ka soo bilowdo soomaalidu maxay u taqaanaa waagu markuu beriye waxaa la odhan jiray waa beri baa la odhan jiray toddobada subaxnimo meelaha abaaro markay ku beeganta waa beri baa la ydhaa sideedda subaxnimo marka ku beeganta waa barqa yar baa la ydhaahdaa sagaalka subaxnimo marka ku beeganta waxaa la ydhaa xigsiin baa la ydhaa xigsiin tobanka subaxnimo markay tahay barqa kulul bay u yaqaaneen dadkii hore koob iyo tobanka subaxnimo markaan inagu u naqaano hadhsookor baa la odhan jiray laba iyo tobanka duurnimo waxaa la odhan jiray hadhgal baa la odhan jiray kowda duurnimo markay tahay harimo waa xilligaa qadada ay ku toosantahay harimada labada markay tahay galab baa la odhan jiray galabgaab waxaa la odhan jiray galab baa la odhan jiray saddexda galabnimo markay tahay waxay u yaqaaneen galab dheer afarta galabnimo markay tahay galabgaab baa la odhan jiray shanta galabnimo markay tahay waxay odhan jiray gabaldhac baa la odhan jiray lixda markay tahay waxay odhan jiray fiid cawl bay odhan jireen toddobada markay tahay habeenimo waxaa la odhan jiray hiraad waa xiligaa cashada hiraadka xiraad weeyaan waa xiliga ay xiraadkan ay cashada inagoon u naqaano casho sideedda habeenimo waxaa la odhan jiray caweysin waa xilliga yar intay bannaanka laskula soo baxo dabka la shito halkaa lagu caweynayo lagu sheekaysanayo sideedda habeenimo waxaa la odhan jiray hadh waxaa odhan jiray marfurad baa la odhan jiray sideed maxaa dhaha sagaalka habeenimo tobanka habeenimo waxaa la yaqaanay saqdhabo ayaa la odhan jiray saqdhabo koob iyo tobanka habeenimo waxaa saqbadh saqbadh maanta inagu waynu soo jeednay fiidbay bay noo tahay laakiin dadkii hore waxay xilli ay hurdada ka dhargaan saqbadh bay ahayd laba iyo tobanka habeenimo waxaa la odhan jiray saqdhexe baa laodhan jira saqdhexe labiyo tobanka nimo saqdhaxayba ahayd iyaga saqdhaxay ahayd ha saqdhexe saqdhaxo baa la odhan jira saqdhaxo kowda habeenimo waxay ahayd markac waa xilli ay hurdadaba ka dhargeenoo ay mar inay kasoo baraarugeen aad moodo hurdadii aada looga dhargay labada habeenimo waxay ahayd hiraab bay ahayd hiraab saddexda habeenimo waxay odhan jireen jiidha waa beri hiraab hiraab weeyaan jiidhow labada waa hiraab weeyaan saddexda habeenimo waxaa jiidha waa beri waa waagii baaba haddeed soo beriyo kusoo dhowba afarta habeenimo waxaa oogta waa beri baa la odhan jiray shanta habeenimo waxaa la odhan jiray hiirta waa beri lixda subaxa markuu waagu saa u beryana sagal waa beri waa marka cadeedu madaxay la soo baxayso saasay kala haayeen murtidaasayna lahaayeen
waxyaabaha ay ka hadashay hiibe maxamed khayre ee ka hadlaya aminta amase wakhtiga dhallinyartan dambe aada uma yaqaanaan waxayna la joogtaa hoodo khadar maxamed oo ka mida dhallinyartan dambe hoodo waxyaabaha ay ka hadlayso hibo ee ay ku qortay buuggeyga kana hadlaya amintii hore iyo wakhtigii hore siday soomaalida afar iyo labaatankii saacadood saacad walba ay wax u taqaanay seed u aragtaa balada
inkastoonan hore u maqlina maanta iigu horeyso balse faa-iido gaara ii tahay aniga qaaraan hore u aqaano saqdhex maxay saqdhexa waa xilligan anagu waagu noo baryaba kuwii tobanka marka faa-iido gaaraan ka helay aad baanan ugu mahad celinayaa
dhallinyarta kulamida ee buuggan waxyaabo badan kaga faa'iidaysanaysa maxaad ka odhan lahayd
buuggan horta waa buug dhallinyarada iyo jiilka dambeba faa-iido u ah waxaan bogaadin uga diray dhallinyarada aniga io lamida in buuggan aada loo akhristo oo faa-iidada uu leeyahayna laga akhris keliya inuu ku koobnaato maaha waxyaabahan aad ka barta xitaa inaad ku dhaqantaa loogaga baahan yahay kuwaasi waxay ahaayeen hibe maxamed khayre oo ah qoraga buugga ay ugu magac dartay dhaqansoor oo ka hadlaya hiddihii iyo dhaqankii soomaaliyeed iyo hoodo khadar maxamed oo ka mida dhallinyarta soo akhriday buuggaasi oo iyaduna ka hadlaysay wakhtiga aaminta ah ee soomaalidu ay u taqaanay magacyada kala duwan iyo wakhtiga haatan oo dhallinyaradu iyagoo ay saacadda ku xisaabtamaan haashim sheekh cumar good v o a boorma markanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee uefa nations league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo sidoo kalena la ciyaaray kulamo ka tirsan sreebreebka koobka qaramada afrika ee lagu qabanayo sanadka soo socda dalka cameroon haddii aan ku horeyno koobka qaramada yurub ee uefa nations leaguena kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka netherland iyo bosnia herzegovina kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka netherland waxa ay kaga badiyeen xulka bosnia saddex gool iyo gool itali oo gurigeeda joogtana ah waxa ay laba iyo eber uga badiyaan xulka poland ciyaartii la xiiseynayay ee xalay dhex martay xulalka beljam iyo englandna waxa ay guusha laba gool iyo waxba ku raacday xulka beljamka xulka ingiriiska ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa gebi ahaanba ka haray tartanka koobka qaramada yurub ee uefa nations league kadib guuldaradii labiyi ebarka ahayd ee ay kala kulmeen xulka beljamka tababar ee soodgeed iyo wiilashiisa ayay ku adkaatay in saddexda dhibcood ay ka qaataan xulka beljamka oo ku jira mid ka mida waayihii ciyaareed ee ugu wanaagsanaa ee xulkaasi soo mara denmark waxa ay labiyo hal uga badiyeen xulka iceland australiana waxa ay sidoo kale labiyo hal uga badiyeen xulka kale ee nord ireland slovenia iyo scotland oo wada ciyaarena xulka slovenia ayaa hal iyo eber ku badiyey jak republicna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka israa'iil turkiya iyo rushiya oo wada ciyaarena saddex gool iyo laba waxa ay guusha ku raacday xulka turkiga hungary waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen xulka serbiya bulgaria iyo finland oo wada ciyaarena waxaa laba gool iyo gool ku badiyey xulka finland xulka walisna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka ireland georgiya oo gurigeeda joogtana waxaa laba iyo hal ku garaacay xulka armeniya moldova waxaa laba iyo eber uga badiyey xulka griga sloveniana waxa ay laba iyo hal uga badiyeen xulka kosovo albeniya iyo kajikistan oo wada ciyaarena saddex iyo hal waxaa ku badiyey xulka albeniya bulruusna waxa ay laba iyo eber uga badiyeen xulka litwaniya dhinaca iyo qaaradda afrikana kulamo ka tirsan isreebreebka loogu soo baxayo koobka qaramada afrika ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka cameroun ayaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaarayna waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay xulalka jaad iyo geni kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada xul isla dhaaf waayeen barbara hal iyo hal ah burundi waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen xulka mauritania camoros waxa ay labiyo hal uga badiyeen kenya geni bisawna waxaa hal iyo eber uga badiyey xulka senegal oo garoonkooda ay ku soo dhoweeyeen equatorial geni iyo libiya oo wada ciyaarena waxaa hal iyo eber ku badiyey xulka equatorial geni kulamo kale oo ka tirsan isla sareebreebka koobka qaramada afrika ayaa caawana la cayaarayaa iyadoo kulamada dhacayana ay ka mid yihiin kan isaga hor imaanayaan xulalka malawi iyo burkina faso socod suudan iyo uganda halka gambiya ay la ciyaari doonaan xulka gabon mozambique iyo cameroun ayaana wada ciyaari doona zimbabwe iyo algeria ayaa ballansan halka botswana ay soo dhoweyn doonaan xulka kale ee zambiya kulanka ugu dambeeya ee sareebreebka koobka qaramada afrika ayaa caawa waxa uu dhex marayaa xulalka swatini iyo kongo wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aanu bal eegno dhinacii heesaha dabacsan waxaan soo qabanayaa fanaanada kiin jaamac
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo